taariikh toddobayo labaatanka janaayo labada kun iyo lix iyo tobanka may maqashaa go-aan ka soo baxay golaha shacabka kow golaha shacabka oo qadarinaya go-aankii baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee taariikhdu markay ahayd sideed iyo labaatankii luulyo labada kun iyo shan iyo tobanka qaraarkii golaha shacabka ee lagu dhisay madasha wadatashiga labada kun iyo lix iyo tobanka habraaca nidaamka madasha ee lagu heshiiyey inuu hago wadatashiga iyo qaraarkii hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ee sumadiisu ahayd gasha shan iyo labaatan shan iyo toban golaha shacabka markuu arkay in madasha wadatashiga aysan weli ka soo bixin hanaan doorasho oo laysku waafaqsan yahay iyo sidoo kale go-aankan ku caddaynayaan inaysan jirin hanaan doorasho election model oo ay isla go-aansadeen madaxda sare ee hay-adaha federaalka jamhuuriyadda soomaaliya saddex wuxuu golaha shacabku ka sugayaa golaha wadatashiga qaranka inuu golaha shacabka usoo jeediyo tabta ugu habboon ee loo jihayn karo nidaamka nidaam siyaasadeedka looga gudbayo agost labada kun iyo lix iyo tobanka sida ku cad qodobka koowaad ee qaraarka dhisidda golaha wadatashiga ee sumadiisu ahayd gasha labaiyo labaatan shan iyo toban ee lix iyo tobankii sebtembar laba kun iyo shan iyo tobankii afar baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu soo dhaweynayaa hanaan doorasho looga gudbo agost labada kun iyo lix iyo tobanka oo ku yimaada wadar ogol islamarkaasna lasoo marsiiyo hay-adaha dastuuriga qaranka si loo waafajiyo dastuurka iyo nidaamka shaqodejinta soomaaliya shan waxaa laga digayaa in marna aan laysku dayin go-aan qaadasho siyaasadeed garab marsan hanaanka wadar ogol loo dhan yahay ayadoo tala kasta oo laysla meel dhigo in ay inaysan wax u dhimin qodobada soo socda inaysan wax u dhimin midnimada qaranka iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed ba inaysan keenin xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni oo dalka u horseedi karta colaado cusub ca in la waafajiyo dastuurka ayadoo lasoo marayo hay-adaha dastuuriga qaranka ah oo ay khusayso lix guddoonka golaha shacabka waxaa la farayaa in go-aankan si degdeg ah ku gaarsiiyo hay-adaha dastuuriga ah ee heer federaal dowlad goboleedyada maamulada kumeel gaarka ah iyo beesha caalamka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu